halkani waa a w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan dhegeystayaasheenna sharafta leho waxaad ku soo dhowaataan barnaamijyadii xiisaha lahaa ee ay idiin soo diyaariyeen codka rajada barnaamijkan wuxuu soconayaa soddonka daqiiqe ina xiga waxaanan hubaa inaad aad iyo aad uga heli doontaan idaacaddeennan anigoo ah heegan waxaan si qaasa idinku soo dhoweynaya barnaamijkan anigoo idin leh dhegaysi wacan ugu horreynta barnaamijka waxaad ku maqli doontaan ereyada xigmadda leh kadibna waxaa inoogu xogayaa barnaamijka nolosha qoyska barnaamijka nolosha qoyska waxaa inoo soo jeedini doonaa muuse kadib waxaa idin maqli doontaan ereyada nolosha kaasoo inooga imaanayo kitaabka quduska ah oo uu noo soo jeedin doono farax bal inta ka horreysa waxaan dhegaysanaaba waa hees
miyanad weli gabar daaba dimuhu aydamashiin afuna yahayda kulmado diinteedu islaami tahay dunida soomaalika dabeecadu dheeman tahay dunida soomaalika dabeecadu dheeman tahay ku oran waan ku dohayayo isoran duul baalaliyo ku oran waan ku dohayayo isoran duul baalaliyo dunida soomaalika dabeecadu dheeman tahay dunida soomaalika dabeecadu dheeman tahay ku oran waan ku dohayayo isoran duul baalaliyo ku oran waan ku dohayayo isoran duul baalaliyo dadab maqlaan ku idhi hablahan darajada u qoray duntaanidi waa hadhihi
waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi iyada ah heesooyin kale ayaynu idiin soo sii dayni doonaa inta aynu ku guda jirno barnaamijkeennan haddana waxaynu soo gaarnay wakhtigii aynu wax idinkaga akhrinaynay ereyadii xigmadda lahaa ee uu tiriyey boqor daa'uud waa sabuuradda boqol iyo labo ayadaha shan iyo labaatanaad ilaa siddeed iyo labaatanaad waa hore ayaad asaaska dhulka dhigtay samooyinkuna waa shuqulkii gacmahaaga iyagu way baabi'in doonaan adiguse waad sii waari doontaa haa oo kulligood waxay u duugoobi doonaan sida dhar oo kale oo waxaad iyaga u beddeli doontaa sida maro oo kale wayna beddelmi doonaan laakiinse adigu isku si un baad tahay had iyo goorba oo sannaadahaaguna ma idlaan doonaan carruurta addoommadaadu way sii jiri doonaan oo farcankooduna hortaaday ku xoogaysan doonaan waxaynu filaynaa inaad ka faa'iidaysateen ereyadaasi xigmadda leh haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii nolosha qoyska uu inoo soo jeedin doono muse waxaana uu ka hadlayaa have plenty of food varieties bal inta ka horraysa aynu dhegaysanno hees
mar allaale marka aynu doonayno dhegaystayaal inaynu cunto cunno waa inaynu barannaa habka aynu cuntada si isku dhafaa ugu soo gadan lahayn islamarkaasna ugu diyaarsan lahayn mar haddii qofku uusan garan karin cuntada noocyadeeda kala duwan waa inuu qofku isku dayaa in uu barto cuntada noocyadeeda kala duwan iyo weliba cunto walba waxa ay qiimo ugu leedahay xagga jirka haddii aynan taasi ka fikirin dhegaystayaal waxay noqonaysaa in aynu markaasi dhibaato xagga cuntada isku dheelatirkeeda aynu ka mudanno dhibaatadaasoo markaasi inoo keeni kartaa jidhkeenna oo noqda mid caafimaad aan qabin oo islamarkaasna noqda mid aada iyo aad u tabar daran oo islamarkaasna ah mid kala quban oo waxtar aan lahayn haddaba mar kasta waa inaan maskaxda ku haynaa inaynu helno cunto isku dhafan qofka waa inuu heli karaa dhowr nooc oo kala duwan oo cunto ah maalintiiba ama afar labaatankii saac gudahooda qofka waa inuu markaasi soo gataa noocyada u baahan yahay cuntada oo soo diyaarsadaa taasoo ah cuntooyinka brotiinka ku jiro kuwa faaska uu ku jiro kuwa carbonhydrates ku jiro kuwa uu amino asidka uu ku jiro kuwa minerals uu ku jiro iyo weliba kuwa uu ka heli karo biyaha jidhka bini aadamku waxaa u baahan yahay biyo iyo cunto ku filan intaa hadduu waayana qofka wuxuu noqdaa mid jiran oo isla markaasna aanun dhammaystirnayn mar haddii aynu doonayno inaynu cunno cunto waa inaynu heli karnaa cunto isku dhafan isla markaasna ah mid tayadeedu wanaagsan tahay waxaa la ogaaday cuntooyinka isku dhafan in laga heli karo cunto ama muxuu ahay nafaqo aan laga heli karin midka kale markaan cuntada isku dhafayno waxaynu ka digtoonaanaynaa in jidhka iyagu waayo nooc ka mid a muxuu ahayn waxyaabaha laga helo cuntada sida kuwii aan idinsu sheegay oo ka mid ah brotiinka faadka carbonhydrateska iyo fitaminiska iyo mineraliska iyo weliba biyaha mar haddii aynu doonayno inaynu helno cuntooyinkaas kala duwan ee jidhkeenna u baahan yahay waa inaynu maalintii heli karnaa cunto isku dhafan oo midba qaar laga soo qaaday islamarkaasna aynu isku darnaa oo aynu cudhnaa haddaba dadka ku fikira inay cuntada hal nooc keliya ka cunaan waa inay ka waantoogaan oo ay iska ilaaliyaan waayo wax tar uma laha jirkooda cuntada looma cuno sidaan horey iskuugu soo sheegay in tamar keliya laga helo laakiin cuntada waxaa loo cunaa in laga helo nooc walba oo jirku u baahan yahay sida dhismaha jirka sida weliba muxuu ahayn dhiigga oo noqdo mid xoogaysan oo himoglobiinkiisa iyo saxamada yaryar iyo weliba muxuu ahayn unugyada cascas ee dhiigga gudihiisa ah inay noqdaan kuwo adag oo waxtar leh marka cuntada aan leeyahay waa inay noqdaan kuwo isku dhafan waxaynu ka ganshaamanaynaa in caafimaad daro nagu dhaco caafimaad daradana waxay ka imaan kartaa nooc ka mid a nooca cuntada ayaa waxaa ka maqnaanaya jirkaaga taasi ayaa markaa waxay keenaysaa dhibaato marka walaalayaal waa inaynu mar walba isbarnaa habka cuntadeennu isugu noqoto mid isku dhex qasan oo kala duwan oo islamarkaasna dhadhankeedu wanaagsan yahay waa inaynu maalin walba ugu yaraan xoogaa fruud aan heli karnaa ama xoogaa oo brotiin ah xoogaa dufanah xoogaa carbonhydrate-ah iyo xoogaa maaragtay muxuu ahay mineralis ah ama xoogaa watar ah maaragtay biyo ah markaynu intaasi isku darno waxaynu arkaynaa in jirka iyagu uu noqdo mid xoogaysan oo isla markaasna shacnigiisu yahay mid aada u muuqda marka qoysaska guryaha ku nooli waa inay hooyadu mar walba maskaxda ku haysaa in ay qoyskeedu siiso cunto macaan oo ku filan oo islamarkaasna ka dheelitiran dhinac walba hooyadu waa inay ku fikirtaa caruurteeda caruurta waa kuwa soo koraya mar walba waa in hooyadu mar walba ay u heli kartaa cuntada isku dhafan ee waxtarka leh laakiin waa inay hooyadu ka waantowdaa inaysan mar walba hal noocoo qura cunto ah ay caruurteeda siinin iyadoo markaasi canjeero qura amaba baasto keliya ama bariis keliya siinaysa waa in hooyadu cuntada isku dhaftaa si qoysku u helo cunto isugu dheelitiran
waxaan filayaa in aad ka faa'iidaysateen barnaamijkaasi nolosha qoyska waxaana rajaynayaa inuusan barnaamijkan ku dhaafi doonin marka xiga haddii aad hadda uun inagu soo biirtay waxaad inaga dhegaysanaysaan a w r adventist wall radio idaacadda codka rajada ee loogu talagalay dhammaan aadanaha oo idil haddii aad doonaysid inaad idinla soo xiriirto ama aad inoo soo qorto waraaq adiga oo markaasi fikrad ka dhiibanaya barnaamijyada aan halkani ka soo baahino cinwaankeennu waxaa weeye codka rajada dadka sanduuqa boosta afar labo labo toddobo lix nairobi kenya aan idinku celiye codka rajada dadka sanduuqa boosta afar labo labo toddobo lix nairobi kenya haddana waxaad ku soo dhowaataan cashar xiisale oo inooga imanaya buugga nolosha kadib markii aynu dhegaysanno qasiidadan ilaah ammaanka ee soo socota waxaa casharkaasi inoo soo jeedin doonaa farax
madixayna weynaadka mahmaarano muddigii khiyaama lagu moodayaa tagaamulkilo mahadlo noqo muddigii khiyaama lagu moodayaa madixayna weynaadka mahmaarano muddigii khiyaama lagu moodayaa malintay xumaatan laga marmino muddigii khiyaama lagu moodayaa madixayna weynaadka mahmaarano muddigii khiyaama lagu moodayaa ridkii dambigu naga maydhayo mugdigii qiyaama lagu moodayaa mixaynu weynaanka mamarano mugdigii qiyaama lagu moodayaa magaciisa dida malxu raacayo mugdigii qiyaama lagu moodayaa mixaynu weynaanka mamarano mugdigii qiyaama lagu moodayaa xaruskeenna weynahayna maamulo mugdigii qiyaama lagu moodayaa mixaynu weynaanka mamarano mugdigii qiyaama lagu moodayaa sacdii adduunku naga yeelayo mugdigii qiyaama lagu moodayaa mixaynu weynaanka mamarano mugdigii qiyaama lagu moodayaa milicdii adduunku naga yeelayo mugdigii qiyaama lagu moodayaa mixaynu weynaanka mamarano mugdigii qiyaama lagu moodayaa jabka unbaa ka murmaaya oo mugdigii qiyaama lagu moodayaa mixaynu weynaanka mamarano mugdigii qiyaama lagu moodayaa ikiisa macan buu nagu maydhayo mugdigii qiyaama lagu moodayaa mixaynu weynaanka mamarano mugdigii qiyaama lagu moodayaa madixaynu weynaanka
dhegaystayaashiina qiimaha i qadarinta mudano waxaad ku soo dhowaataan qisadeennii nebi yerima mowduucan kaga hadlaynaa waxay ku saabsan tahay fariintii amoon rabbigu wuxuu reer amoon ka leeyahay israa'iil miyuusan wiilal lahayn miyuusan mid dhaxla lahayn bal maxaa malkaam u dhaxlay gaad oo maxaase dadkiisu u deggan magaalooyinkii reer gaad sidaa daraaddeed rabbigu wuxuu leeyahay bal ogaada waxaa iman doona wakhti aan ka dhigi doono in la maqlo qaylo dagaaleed oo ka gees ah magaalada rahaab ee reer camoon oo waxay noqon doontaa taallo burbur ah oo gabdhaheedana dab baa lagu wada gubi doonaa oo markaasay dadka israa'iil dhexli doonaan kuwii iyaga dhexli jiray ayaa rabbigu leeyahay xeshboonay barooro waayo aacii waa baaba'day gabdhaha raabbahaw ooya dhar jooniyad ah guntada oo baroorta oo hore iyo dib ugu orda dayrarka dhexdooda waayo malkaam maxaabiis ahaan buu u bixi doonaa isaga iyo wadaadadiisa iyo amiiradiisaba kaaga dib u doona isaga kaaga dib ugu noqonayow bal maxaad dooxooyinka ugu faanaysaa waayo dooxadu waa sii dhammaanaysaa qasnadahaagaad isku halaysay oo waad tidhi bal yaa ii imaan karaya sayidka ah rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay waxaan kugu soo dejin doonaa cabsi kaaga timaada kuwa hareerahaaga ku wareegsan oo dhan oo midkiin kastaba hor baa loo eryi doonaa oo cid kuwa wareerigaya soo ururinaya ma jir ma jirto laakiin haddana mar kalaan maxaabiista reer camoon soo celin doonaa ayaa rabbigu leeyahay rabbiga ciidamadu wuxuu reer edmoon ka leeyahay teemaan miyaan xigmad lagu sii arag innaba taladii miyay ka baaba'day kuwii miyirka lahaa xigmaddoodii miyay ka wada dhammaatay dadka deedaan degganow carara oo dib u noqda oo meelo hul dheer dega waayo reer ciisaw waxaan ku soo dejin doonaa masiibadiisa oo dhan waana wakhtiga aan isaga ciqaabi doono haddii kuwa canab ururiya ay ku yimaadaan sow kaagama ay tageen canab xaabaab ah haddiise tuugag ay habeen kuu miraan sow kama ay tageen marka ay wax ku filan helaan laakiinse anigu reer ciisow waan qaawiyey oo meelihiisii qarsoonaana daahan ka wada qaaday oo isna ma uu kari doono inuu isqariyo farcankiisii iyo wiilashiisii iyo deriskiisiiba way wada baaba'een oo isagiina innaba ma jiro carruurtaada agoonta ah ka tag oo aniguna waan xanaanayn doonaa si ay u sii noolaadaan oo carmaladaaduna ha isku kay haleeyeen waayo rabbigu wuxuu leeyahay bal eega kuwii ayan ku garta ahayn inay koobka cabaan xaqiiqa ahaan bay u cabi doonaan haddaba adigu miyaad tahay mid aan la ciqaabi doonin adigu ciqaabid la-aan innaba ma sii joogi doontid laakiinse sida xaqiiqada ah waad cabi doontaa waayo rabbigu wuxuu leeyahay waxaan ku dhaartay nafsadayda inay boosraah noqon doonto cidla iyo cay iyo burbur iyo inkaar oo magaalooyinkeeda oo dhammu weligood baa cidla bay ahaan doonaan dhegeystayaasheena qiimaha ee qadarinta mudano waxaynu intaas kusoo gebagabayneynaa qisooyinkeenii nebi yerema tani intaynu dib ugu kulmi doono waa faarax idinleh sidaa iyo nabadgelyo
cashirkaasi inooga yimid bugga nolosha ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii maanta waxaad nagala xidhiirteen e w r adventis wald redio codka rajada ee loogu talagalay aadanaha oo idil waad ku mahadsantihiin dhegaysigii aadina dhegaysanayseen waxaannu iminkana idinka codsanaynaa inaad idaacaddani wargelisaan saaxiibadiin una sheegtaan waxyaalaha faa'iidada leh ee laga kororsan karo idaacadeennan haddii markaasi aad doonaysid qoraallo ka hadlaya caafimaadka iyo nolosha qoyska ama aad doonaysid inaad wax ka barato buugga nolosha ama fikradahadaba aad ka dhiibatid idaacadda aan halkaa ka soo baahinno waxaad inoo soo qori kartaa waraaq adigoo ku soo hagaajinaya codka rajada dadka sanduuqa boosta afar labo labo toddobo lix nairobi kenya aan idinku celiya mar labaad ciwaankeennu waxaa weeye codka rajada dadka sanduuqa boosta afar labo labo toddobo lix nairobi kenya intii aan hawada ku kulmayno waa heegan oo idinle sidaas iyo isma dhaafno